sidaa u ogtihiinba dhamaajaaley oo loo magacaabay inay noqoto division arrintaas oo mudanaha laga soo doortay dhaab faarax macalin uu dadaal weyn ku bixiyey kana miri dheliyey sidii meesha division ay ku noqon lahayd ilaa ay heer madaxweynena la gaarsi gaarsiiyey maantana kallifay inay division noqoto arrintaas oo anigoo afkale dhamaajaaley ku hadlahayo yaan u mahadcelineynaa kartidaas iyo waxqabadkaasna waan ka filaynay aada aad baan ugu faraxsannahay arrintaas midda kale dhamaajaaley kelimiya maxaa jira afar location iyo ilaa lix sub location oo deegaamo cusuba lagu soo koriyay dhaab subcounty iyo liboya subcounty arrinta ayadana waa arrin aada lagu farxo oo baahi ay dadweynaha u qabeen tan labaad dadweynaha si aad u ogtihiinba jidkii laamiga ahaa ka bilaabanahaya mudhakaarey ilaa xarxaarka tagahayay ayadana waa diyaar oo bishan afraad meesha lagu gaaro ama bishii dexaad saan filayna shaqadiisu way bilaaban marka aad iyo aad baan arrinta ayada ugu faraxsannahay dhammaan dadweynaha baahidoodii ugu weyneed waa inay jid helaan waa inay mataqaanaa deegaamo cusub ay helaan kartidaas iyo waxqabadkaasna waan ka filaynay mudane faarax macalin oo ah mudanaha laga soo doortay dhadhaab anigoo afka dhamaajaalay ku hadlahayo mahadda koowaad iyo mahadcelinta labaad iyo ta saddexaad baa annagaa dhiibeyno wuuna ku mahadsan yahay mudanaha insha allahu tacaala wuxuu shaqaystana waa wax bannaanka yaallo